boqolaal qoys oo barakacaya lah isla markaana ku nool kaamka ceel caade oo dhaca duleedka galbeed ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa wajahaya xaalado bini-aadanimo oo daran qoysaskan danyarta ah oo ku barakacay masiibadii elniino ee dalka ku dhufatay dhammaadka sanadkii tegay ayaan haysan adeegyada aasaasiga u ah bulshada sida biyaha korontada xarumo caafimaad iyo kuwo waxbarasho sidoo kale ma haystaan guryo ka celiya dabaysha iyo sidoo kaleeto dhibicda roobka iyo sidoo kaleeto musqulo toona qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa ka warbixiyey duruufahooda nololeed waxa ayna dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsadeen in laga caawiyo adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin waxaa dhibaato meesha nagu haysato waan oomanahay waxaan cabna ma haysano waxaan iftiinsana ma haysano gogol ma haysano booshka waxaa noogu dhisan waxaabaa qashaqubka waxaan ka soo aruursanay waxaan iga codsanaynaa muslimiinta walaalaheena ah inay wax walba ayna siiyaan goob caafimaad ma haysano waa maya waxaan doonaynaa goob caafimaad waxbarasho xinaa waxaan rabnaa inaan wax walba oo nalagu saacideeyo meesha barakacaan ku nahay ninba tuulas ka soo kaci oo waddamaha aan ku dhaweynin ilaa oo bu-aala afkeed ah meesha haddana waxaa oo dhibkeed zaa'id ee masquul bacooyin waxbarashada beesha caafimaad ma noo dhowo muhiimadda beesha caafimaadka iyo waxbarashada aa u muhiimsan marba haddii waxbarasho iyo caafimaad aad qabtid wax unta ilaaha u qabtaa waa helaysaa ma jirto caafimaad wax ka socda manoo imaanan iyo waxbarashoba waxaad ka socda manoo imaanan dowladda oo jubbaland waxaan ka codsanaynaa ilmaheena inay wax noo bartaan iyo goob goob oo caafimaad ah inay noo sameeyaan iyo goob waxbarasho
waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha waxbarashada ama wasaaradaha caafimaadka inay noo dhisaan goobo caafimaad ama goobo waxbarasho ayaan ka codsanaynaa oo weli wax maamul oo wasaarad oo noo imaaday ma lahan wuxuu u baahan yahay kaamku wuu cusub yahay dadka meelo badan ay kasoo qaxeen sida maxaan ku yidhahdaa saako baardheera goshoo kale dadka wayaanta ka yimid oo xoolaha ay kasoo dhammaadeen marka muddo waxaan degannahay toddoba bilood ah weli wax wasaarad ama dowlad ahaan oo noo imaadina weli ma hayna marka waxaan codsanaynaa wasaaradaha ama caafimaadka ama waxbarashada inay goobo caafimaad ama goobo waxbarasho ay noo sameeyaan